kulankan oo sii wada jirayo hanqab hanqaabiyan wasaaradda hanraabtiyone xaquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya omsom iyo unisef weliba loonku hadalaya iska dubridowka iyo dabagalka ka saabsan xadgudubyada iyo dhaacadooyinka xuquuqda aadaneega ee ku dhicayaan koonfur galbeed yaa la kaga baday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba la ka casuumay ururada bulshada rayidka xubno ku dareeri hay-adooyinka wasaarado koonfur galbeed ee soomaaliya walina dhammaantii xubno laka casuumi si iskumadayo aan sheegana in iyo jarta dhibaatooyin lambahanya in si iskumada lanku horseeda dhibaatooyinka la xiriir xuquuqda aadaneega agaasimaaga guud ee wasaaradda hanraabtiyone xaquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya marwa fahiimo waliba yeeda sharxaad dheer ku biday ujeedka kulankan
maadaama wadankeena saa ka warhaysaan dhibaatada ugu weynna haysata waxay tahay xuquuq un baan raadinaa run ahaantii xuquuqda qofka biniaadanka leeyahayna waa qof walbo oo biniaadan horta xuquuq u gaaruu leeyahay ilmaha maalintuu dhashay xuquuquu leeyahay badanaana annaga hadda ragga waxay dhahaan haweenka unbaa xuquuq loo raadiyaa gaar ahaan ka wasaaradda haweenka micnaheeda ma ahan inaysan dadka kale xuquuq lahayn xuquuq way leeyihiin laakiin dhibaatada ugu weynaa waxay tahay ay ku dhacayso marka ugu horeyso waa haweenkii caruurta run ahaantii hooyada dhibaatooyin badanay martaa adkaysi badanay yeelataa dagaalaan soo marnay qax baan ku jirnaa gaar ahaan reer koonfur galbeed haddaan nahay ilaa hadda annaga qaxaan ku jirnaa because amniga maanta annaga dowladdeena meel fiican aan ka gaarnay laakiin haddana weli culeysyaa geysaa naga haysta run ahaantii si gaar waxaan ugu mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis oo maanta garab oo hiil iyo hoolba la taagan sidii amnigii loo adkeyn lahaa khaasatan waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa haweenweynaha reer koonfur galbeed oo isku xiran maanta oo hadda baydhabo joogo oo badankooda amniga aan ka wada shaqeyn anigii wasaaradda si aan u taageerno ciidanka maanta na garab istaagsan oo farxaddan iyo nabaddan aan ku fadhin noo garab istaagsan daadna waxaan ugu mahad celinayaa haweenka reer koonfur galbeed iyo wasaaradda haweenka tiimkeeda saan isugu xirannahay oo aan hogaaminaya ani wasiirka haweenka horta run ahaantii hay-adaha annaga barnaamijkan waxaa ugu talagalnay siday sheegtay asma in hal dalad oo midaysan inaan yeelano because haddaan dalad leenaha aan wada midaysannahay dowladdii iyo hay-adihii aan sanad walbana aan raboorkii aan samaynayno waxay noqonaysaa inaan heer ka gaarno inaan sharciyo toos yeelno dadkii naftirkoodii oo wax qaladka aaminsan in laga dhaadhicin karo in qofka biniaadanka uu xuquuqdiisa loo doodi karo in uu asna dacwoon karo u doodi karo dhibaatada ugu weyn hadda dhacda aragtaan soomaaliya kusoo badatay annaga gaar ahaan gabdhaha reer koonfur galbeed waxa xumaanta wada iyo ma dhahayno ragoo dhan waay gabdhihii faraxumeyn baa lagu sameynaya tii hadda xoogistii iyo waa laga baxay hadda sheekada waxay maraysaa in filin layska duubo oo rikaato laysaga dhigo because haddaadan ii imaanayni kanaan soo dhigaa waay marka dadka waxay dhahayaan gabdhaha iyagaa qaldan gabarh saad ogtihiin maskiin waa ma qaldano because ninka maanta hadduu been u sheego ama waa ku jeclaadha way iska aaminaya way niyaddeeda waa nadiif marka waxaa laga yaabaa gabadhaas waxaa aaminsanahay si oo daarigti ah inaysan u aqbalin duubistaas maybe in wax loo isticmaalay oo ama daraagis la siinayo marka maadaama annaga hadda muhiim bay noo tahay hay-adaha ka shaqeeyo special women and child in xoogga la wada saaro annaga baydhabay joogtaa dowladdii waa dowladdii kumeel gaar ahaan intaan u deganahay laakiin magaalo madaxda ogtihiin waa baraabay maadaama hay-adaha ka shaqeeyo khaasatan shabeellada hoose inaad xoojisaan hadda waxaa nala joogo saddex isku duurido ah laba waxay ka socdaan shabeellada hoose waayo waxaan go-aansanay in mar walba uu barnaamijkan aan saddex ka mid ah qaybaha isku dubridaha wasaaradaha inaan ka keeno gobolada maadaama halna bakoolaan ka keenay labana shabeel hoosaan ka keenay the second waxaan samayn doonaa haddana saddex kale saas oo kale marka muhiimadda waxaa waaye in dhacdooyinka dhacayo iyaga xogag waa ka dhagaysanay in naftirkooda hay-adaha ka shaqeeyo xuquuqdii oo biniaadanka ama caruur ha noqota ama haween in maadaama wasaaraddii aysan joogin meeshii ayna fadhiyaan isku dubrido gabdho ah oo active oo maasha allah in gabdhihii naftirkooda la shaqeeyo dardaaran ahaan wixii xog ah la socodsiiyo markee dadka xogtana soo siinaya waa iyaga run ahaantii waxa dhaca cabashooyin badan waa iska jiraysaa horta challenge soomaaliya kama dhammaanayo een anagoo wasaare anagoo mas-uula yani cabashana laga sheeganaya marka waxaan rabnaa in aan xoojino daladan sida aan ku dhisi lahayn hal dalad haddaan wada leenahay waxaan gaaraynaa ha- tallaabo fiican baan qaadaynaa